bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhugunsyalla miinfayla meelobaysur ogdanga haku dhawaada barnaamijka kulanku warsan oo miin walba isa ku barabta idaacadda warsan ee magaalada tabaydhabo dhugunsiyalla miinimo khamiisa gala ituu taariikhday keedanta tumilata bilaa oktoobar lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shir gadaysan barnaamijka kulanku warsan oo nabada akheerena siinkaay walibaa ku mid ahaa howlgal iyo dagaal iyo waliba usoo ku dheeya jidka hariirew degmada buura kabiyo sosokada magaalada tabaydhabo kaasi oo la kuwarama iniyo suubiyaga ciidamada etoobiya haddaba qaabsee dagaalka sandhi'i mayna khasaare ay kula kulamayan ciidamadaas ay barnaamijka siinkaay dhugunsiyaalla taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nabadaha dirar waliba ku mid ahaa suldaan shaafici oo usoo kumidaya suldaanada deegaanada maamulka hirshabeelle iyo waliba uso ku hadalay waan ha ku horjeedsadana maamul sabeeyowta degmooyinka maamulka hirshabeelle iyo sasoka la guddigii xuduudaha ee maamulka hirshabeelle kaasi oo dhowaan la magdhawe haddaba sababta meeta mayna kudamboyta arrintaasi akheeraya barnaamijka siinkaaya huska maalinta beeralayda soomaaliyeed iyo weliba husiina geega ku qabsoomay magaalada muqdisho kaasi oo ku qayb galeen waana qabanqaabade wasaaradda beero iyo waraabka ee dowladda federaalka soomaaliya haddaba maylan ku hadalay mayna la ballan qaaday beeralayda barnaamijka siinkaaya akheeraya siyaasi muuse cali jaamac iyo geega huryaddiis reeding hele hureed markii uu santo badan uuse muu caraday xukuumadda hawse madiinaga maamulka puntland saciid cabdulaahi deni barnaamijka siinkaayna dhugunsiyaalla qaabka langmari hadhiyow ka kiishe sasoka qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nabada akhyaarana siinkaay walibaa ku mid ahaa qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna oo nabada siinkaaya barnaamijka kuleba asaare wasiirdana sii doona akheeraya ana cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madakutiirta walibaa imaamudo doole saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waa yahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo noordaratan waliba hooda singalana ahmiin fayla idaacadda warsan oo cabdirashiid rashka ayaa barnaamijka saaray waan sinadarasi doon dhugunsiyaalaha ku bilaaway qodobkan koraya saacadooga lahdhaafi ciidamada xoogga dalka iyo saasoo kala ciidamada etoobiya oo qaybkeeyin amisom iyo waliba iyo howlgal iyo saasoo kaleba dagaal duulaan iyo qaadana harakada al-shabaab iyo oona howlgalayo kusuubyanga jidkan dheh ee degmada buurhakaba iyo saasoo kale deegaanada hooska oo degmada buurhakaba ee gobolka bay haddaba arrimo wasay aramo kalehan indaleran dhugunsyalla raadiyokiinku dheeratanga balse ku hormariyey dhinagaasiyo deegaanada maamulka hiirshabeelle waliba laan ku waramaaye isbedelo siyaasadeed oo laan ku horjeeda wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hiirshabeelle dhowaan wasaaradda waliba iyo magadhowtay guddiga xuduudaha oo ku koobnay sagaal hubnood walibana geega is asilaya midkumida hubnogaasaya odayaasha dhaqanka ee degmooyinka maamulka hiirshabeelle iyo waliba iyona ku horjeesadana nidaamka haddii iyo kuwadda wasaaradda arrimaha gudaha degmooyinka maamulka hiirshabeelle haddaba suldaan shaafici oo sukumiday suldaanada ku horjeeda nidaamka haddii iyo kuwadda wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hiirshabeelle yaa qaata teleefonkan weelkaweygdu soo roga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
annaga shalay shir jira ayaan qabanay guddigaas markii lasoo magacaabay cid lagala tashti ma laha waxaa lagala tashanin xildhibaanadii hataa oo hirshabeelle ka tirtahay kama war qabaano dad yar oo inay ayaga hirshabeelle ay leeyihiin loo maleeya ayaa ku takra filay sida madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxa keliya ku-xigeenka oo wasiirka arrimaha gudaha oo uu matalaayo ninka madaxweyne ku-xigeenka ah warqadaas kusoo saareen marka cadaalad darrada ka jirta awgeed iyo musuq maasuqa iyo habdhaqanka oo hirshabeelle ay ku socoto iyo nidaamka ay ku socoto darteed ayuu ninkaas isu casilay annagana waxa weeye aniga kabeel ahaan aniga waxaa matala anigoo ah suldaanka beesha baada cadaanaa kutaqaana hirshabeelle annaga hirshabeelle waxaan ka nahay madaxa koowaad ama mudnaanta koowaad hirshabeelle dee aada maqashay waxaa waaye waxaan nahay dadka udub dhexaadka u ah oo dega reer state ah horta waxaa ilaahay mahaddiis ah inay nala garteen fikirkan oo guracan oo dad yar ay intay meel isku soo xiraan maalin walba ay ummadda ku xadgudbayaan hirshabeelle ina dadkii la magacaada qaar ka mid ah oo mas-uuliyiinta ahaa ay is casireen ayna isu casireen cadaalad darradaas aad baan usoo dhaweynayaa waa wax loo baahnaa waayahay guddiga dhawaay ayaa la magacaabay idinkuna waxaa tihiin ogaasidii deegaanada maamulka hiirshabeelle marka maxaa ku jaban in guddigaas la magacaabo islamarkaasna ay hooshoodii meesha ka wadaan guddigaas waxaa ku jaban cadaalad darraa ka jirta meesha kala meesha dega waad garanaysaa dadka ku takirsan waxaa kamid ah sida gudoomiyaha baarlamaanka oo kaleeto iyo dadweynaha madaxweyne ku-xigeenka taas waxaa jawaabteeda markaan aan ku jawaabo waxaa waaye gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu keensaday laba nin uu keensada kusoo darsaday nin wuxuu u matalaa baarlamaanka ninna gobolkii hiiraan uu matalaa ninka madaxtooyada hirshabeelle maxamed cabdiwaar wuxuu u matalaa laba nin mid waxaa waaye madaxtooyada ka socdaa midna wuxuu ka socdaa degmada gulburta kusoo magacaabay oo si xaq u lehna taa uku magacaabi karin oo cid kale ay leedahay oo lawada garanaayo saddex wasiirka arrimaha gudaha wuxuu soo magacaabay waa madaxweyne ku-xigeenka mid wuxuu ka socdaa wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle midna wuxuu ka socdaa gobolka shabeellaha dhexa marka ayagoo markaas macne kala duwan iyo magacyo kale intuu kala sameeyey oo dadka inay iska daba wareejiyo isku dayayo caalin shalay markuu hadlay hadalkiisa waxaa kamid ahaa wuxuu sameeyey qaladaadkii iyo dibkii uu sameeyey isagoo markaas aad ugu jawaaba la ayuu isku dhex yaacay inuu antatariyo ad arkaysay waxayna kamid tahay nidaam darrada iyo habdhaqanka xumada oo hirshabeelle gudoonaayay asigii iyo kooxda kaleento uu ka amar qaato hatakaayo annaga ka been lahaan waxaan ku sheegayaa deegaanada hirshabeelle annaga aan ka deganahay ku dhaqanahay hirshabeelle waa saacadan waxaa waaye secretary buuran ay ku dhaqmayaan waa magacu ka yahay mas-uuliyiintooda miimaa karaan annagana aayaheena iyo mustaqbalkeenana beesha iyadaa iskale cid kalenta ay marti ugu tahay malaha hirshabeelle oo la wada leeyahay way diideen marka cid kastaba marka waxaa imaanaysa nin walbaba intuu meel iska ooto oo goladiisa isaga oo maamusho marka waa intaa waaya markii la magacaabay guddigani waxaan la soonaa in wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle ay waday wadatashi ay la samaynayso beelaha wadadegaa deegaanada maamulka hirshabeelle marka idinku odayaashii yaa tihiin ma ka warhaynin miya arrintaasi
maya maya odayaasha lagama tixgelinin haddii laga tixgelina dadka xadgudub ka sameeyey oo hirshabeelle madaxda u ah dadkooda bay ka tixgeliyeen annaga ma ogin laakiin odayaashii dhaqanka inta badan markaa xiriir la samaynay waxay noo sheegeen waxaa dhan ay waxba kala soconin ayna warna ka haynin ay dad yar ay ku takrafalayaan marka wax ay kala socdaan iyo wax kaleeta ma laha odayaasha dhaqanka markaa la xiriirnay waxba nooma sheegin hadday jiraanna dad oo ayaga aan hoos ahaan uga shaqeeya inay jiraan waa macquul laakiin inta aan la xiriirnay ama dhaqanka ha noqdaan ama cid kasta ha noqoto arrintaas inay ku takrafalayaan oo cidna ay wax ka weydiinaynin ayaa noola sheegay aanaan la socnaa waayahay idinku marka hadda maadaama guddigii qaarkood hadda wararka ay sheegayaan in ay isaazileen guddigiin dhawaana la magacaabay marka idinku see rabtin in lagu maamulo maamulka hirshabeelle
wallahi walaal horta runta marka kaga sheegay hirshabeelle waxay ubaahan tahay horta hirshabeelle anaga ma aragno hadda di magaca iyo guddi guud ay hirshabeelle ka tahay ma garanayno waxaan la hadlaynaa hadda annaga fursada ugu faa'iidaysana wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka waxaan leeyahay jadwalkan iyo barnaamijkan ayadoo kuseeya ayadana stateka hirshabeelle hoos yimaada waxaan leeyahay nimankan fikirkan guracanay wataan waxay imaan doontaa gacanka hadala isu bedelaysaa waxaan leenahay aan ku baaqayna marka annaga haddana waxgaradkii beesha baadacado anigoo ah suldaanki beesha baadacada waxaan ku leeyahay dowladda federaalka arrintaas soo farigeliso hadday soo farigeli wayso oo arrintan meesha arrintan guracano meesha ka jirta ay wax ka gabo wayso ayadana mas-uuliyad ay ku yeelan doontaa kolley waxbaa laga weydi doonaa mawajid meeshaas ka dhaca waaya marka odayaashii aad tihiin ma la kulanteen wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle maadaama guddigii la magacaabay tabashada aad tabanaysiin ma u gudbiseen
walaalo horta waxa weeye wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle aad sheegaysa annaga waxaa weeye warqad buu soo saaraa dadna laba kolba dad koox yar meel ku xiranayso oo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenka marka nimankaas waxay usoo meeriyaan oo qaataa waxayba waxba ka ogaanba xildhibaanada iyo wasiirada isaga hor joogay oo maamulka kamid ahay ayaanba warka haynin marka annagana waxa weeye arrintan inuu nala wadaago diyaar uma aha annagana diyaar uma nihin marka iyaga qaladaadka ay ku dhaqmayaan waxaa ka dhalan doono arrimo oo muxuu ahay sheeg oo masiiriha ka dhalan doono wixii ka dhashana ayagaa la weydi doonaa kolley sababteeda waayahay degmooyinka maamulka hirshabeelle saan la socono waxaa ka socda isbedel dhanka maamulka sida buulo birda iyo magaalada beledweyne marka idinku saad u aragtaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle arrimahaasi hadda ay gacanta ku haysaa
kolley waxaan ku sheegayaa golihii deegaanka ama systemkii oo deegaanka ay ku socdeen waxaas annaga waan ka hadalnay waana ka joojinay buuloburta u dambaysay maanta waa iskaga tageen annaga kolley waxaa waaye dad lagu xadgudbi karna maaha dadka buuloburta sheeganaya oo iska lahaa oo ku magacaawna oo magacaan annaga ahayn waxaasna waan ka joojinay wayna iskaga tageen marka dad kale waxay wax dhisi karaan wax heshiis guudiga la dhisi karaa maayna wax sankalisi gelinayo lama mala dhisi karo maxaa jira hirshabeelle caadna hadda u yimid waxa waaye isaga hadda lasoo magacaabay annagana meesha annaga iskale taladeenna iyo magaceenna ku meel mari karaa wax kasta oo heshiise waa annaga raalli ka nahay waa waxaan ra'yi annaga raalli aan ka ahayn meergelayaan tan golaha deegaanka loo dhisaayeen waxaas wax soconaya maaha waa liistaaji mowqifaan ka taagannahay waaya marka idinku guddi oo waxaa la magacaabay xuduudaha maamulka hiirshabelle waad diideen waxaa la dhisaal dhahay golihii deegaanka degmooyinka maamulka hiirshabelle waad diidantihin marka sidee rabtiin in wax lagu maamulo
sideen rabna annaga in wax lagu maamulo waxa weeye horta inaan wax lisweydiiyo su-aasha meesha taallo waxa weeye in wax lisweydiiyo xilligan ma habboon tahay inay wax qabsoomaan gola deegaan mase maya maya waaye su-aasha ma haboono waxay ku habbooneen magaalada waxaad og tahay burburta goobaan bay ku jirtaa sida shan kilomitr waxa waaye ii sheeg waad garanaysaa amnigeeda geedaa ka baxay wadadeeda lama maro doorar wada ka baxday geedihii wadadii waxay hawday noqotay taas waxaa keenaysane in goobaan ku jirto oo baabuur uu soo garaynin oona ka baxaynin dadka golaha deegaanka loo dhisayana in ayaga caafimaad qabaan ayna heshiis lagu yahay wa marka horta macnaheeda waxaa waaye waxaad ogaanaysaa degmada burburka tuulooyin hoos yimaado deegaan hoos yimaado dadkii deegaanka ahay kama soo qayb geli karaan adiga waa dadka waad la socotaa wax aad mogtahay ma jiraana marka wakti wax loo bisiilayo lama joogo marka ayaga haddii ay wataan sida maamul inay ayaga sida rabaan ka samaystaan gacan kurinayso dadka ay marka alle adeer qolle koorqayba kunti adke kolley aayaha iyo tashiga meeshaasna dadkii iska lahaya madax bannaan marka annaga taasna diyaar uma nihin waayahay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hiirshabelle shaqadan golaha deegaanka waxyaabahaas ayadaa xaq u leh inay maamusho marka idinku soo ma habbooneyn in awaamiirta wasaaradda aada u hoggaansantaan
awaamirta wasaaradda arrimaha gudaha ayada waxay leedahay inay markii wax soo qaado dadka latashi kala samayso maayna dadka ayada maaha inay wax u keento ayna sidii rabta ay ka samaysato ma aha dadka wax loo samaynayo waa dadka deegaanka ayagaana madax bannaan ayagaana su-aal iyo araa la weydinaya dadka wax laga dooranaya dadka ayaga dhexdooda wax laga dooranaya maayna isaga dad korkama keeni kara marka haddii isaga ficilkiisa uu yahay anaa ku keenay waana kugu socodsiina hadday tahay maya ma soconayso waxay ku soconaynin annaga hirshabelle markii la wada dhisanayay hirshabelle la wada leeyahay waxbaa lagu heshiiyey qabaa'ilaha isu taga waa isku darsaday taas ay tahay marka maadaama hirshabelle qabaa'il ay ku dhisan tahay waa inaan la weydiiyaa qabaa'ilka meesha marka la imaanayana ama wax la samaynayo ama dawlad koonta dhisa waa in qabaa'ilka la weydiiyaa marka sidaas darteed waxa weeye waxay hareer mareen shuruucdii iyo systemkii u yeelay ay hareer mareen annagana waa ka diidnay marka waxaas waxaan bili karna maaha waayahay odayaasha dhaqanka inta badan waxaa laga aqoon jiray in ay xiisada sidan oo kale markay u taagan tahay in ay xaliyaan meelaha khilaafka ku jira marka idinkana hadda waxaad sheegaysiin in wax walba oo maamulka hiirshabelle ay wadaan aad ka hor imaadeen marka aawi shaqadiina ay ahayd inaad dhexaadisaan waxyaabaha khilaafaad ka jira
annaga khilaafaadka jiro waa runta walaal aad iyo aad su-aashaas ay habboonta inaad i weydiiso haddaan kaaga jawaabo odayaasha dhaqanka oo ama ay ku dhisnayd hirshabelle ama dadka ay ku dhisnaayeen waxba lagama weydiin lagamana tari jirin waxaan la wadane warka ma hayaan marka wax loo goy kuma laha ma fahamtid haye
waaya okay ugu dambeyntii marka waad ujeedaa guddigii waa isxasilay qaarkoodii golihii deegaanka idinkuba hadda aad sheegaysiin waa kasoo horjeesteen maxaad baaqa soo jeedan lahayd annaga waxaan baaq ujeedin lahayn inta kaleenta ee lasoo magacaabay ee guddigaas sida cadaalad darrada dadka qaar ay soo asiiran u arkay ayagana waxaan leenahay ilaahay ha waafajiyo annagana waxaa weeye aad baan ugu mahadcelinaynaa intii iscasisho iyo inta kaleenta ee soo socota in iscasisho ee aragtay in meeshaas cadaalad darre iyo nidaam darre ay ku socoto marka aadaan usoo dhawaynaynaa waxaan leenahay marka odayaasha dhaqanka iyo duubabka kullay annaga ka tashanayna ayaa mustaqbalkeena annaga ka tashanayna hirshabellena waxaa weeye meel mugdi ay gashay marka intaas waa jirta
dugsiga hoose dhexe ee kaafiye academy kasne hadalka fadhiga hanku kani kaafi academy majidku kaafiye kun ikow mara aqoon koo kaafiya koowaad fasal bilaawshay dugsiga hoose kaamilshaya koo kaafiya jeedokin keesanta barashada dugsiga dhaha ufow ikidin waljarow kasankaakii koodii kasiranka hooshow ilankii dhisow aas-aasa qoday ilma lambardowna ilifaa ku bilaaway akhyaari ogtiina intii dugsiga hoose dhexe kaafiya kaa dhamiila kufuri arlaadun baydhabo ar cabdulle waran fiican walaal maxay tahay carruurtaan agtaada buuxda aaway iskuulkii afar sano iyo dheeraad bay dhiganayeen iskuul aqoontoodana ma dhaafsanaa igu soo celiyo casharkan ma soo marin anna waan ku khasaaray qarash carruurta ma lahan cilada ee waa iskuullada ka
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbeydhabo iyo roodaratan qayb hore barnaamijka kulanka warsan ee ku guda jirnaa weliba hawada singalaha kheer ayaa hamiin faylangaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari iyo weliba iyo magaalada boosaaso iyo reed horyadiis ansiidaya muuse cali jaamac oo haya siyaasi inta badan usa langhayside inuusa mucarad usa kahaya dowladda maamulka puntland oo usa hogaamiyaya madiinaga maamulka puntland saciid cabdulaahi dani muuse cali jaamac siyaasiga maalmo laadhaaf iyo usa kiirinaya magaalada boosaaso haddaba waa kooba gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari oo arrintaasay ku dhawaaqo
go-aanka maxkamaddu waxa weeye maxkamaddu markay aragtay eedda xeraarinta iyo difaaca qareenka iyo eedeysanaha markay aragtay caddaynta la hor keenay markay aragtay qiraalka muuse siduu uu warbixiyey markay dalabtay in caddaymo la hor keeno maxkamadda cadeymahaas oo ah sharciyaddii inuu afhayeen yahay iyo in cidda la ilhaameeyey la shakhsiyadeeyo ama la caddeeyo cidda ay tahay waxaa caddaatay maxkamadda horteeda ka caddaaday in fandembiyeedkaas uu dhacay cidda geysatana uu yahay doctor muuse cali jaamac sida ku cad fideoga maxkamadda loo keenay iyadoo cuskanaysa qiraalkiisa ku xoojinaysa markii u caddaatay inaan la horkeenin maxkamadda sharciyaddii doctor muuse cali jaamac uu ku warbixiyey ama afhayeenka ugu ahaa markii u caddaatay in aan la keenin wax caddaynah oo lid ku ah sababta la sheegay oo lagu ilhaameeyey garsoorka waxaa maxkamaddu intaa caddaymaha kadib markay u caddaadeen waxay ka qaadatay go'aan maxkamaddu iyadoo eegaysa duruufaha jira qiimaynaysa culayska dacwadda caddaymaha iyo jawaabaha la bixinayo waxay go'aan ku gaadhay sidaa soo socota maxkamaddu waxay u cuskatay qodobka oo xarigiisu ilaa saddex sano gaarayo faldembiyeedkaasna uu cuskan yahay waafaqsan yahay qodobku waxay uga soo qaaday laba sano xariga waxayse maxkamaddu tixgelisay codsiga qareenka duruufaha jira owgood dhinaca da'da iyo xagga caafimaadka waxay maxkamaddu awood u yeelatay inay qaadato ama ka aamusto qodobka oo ay qaadato tixgeliso xeerka ciqaabta soomaaliyeed kaasoo sheegaya dhinaca da'da in ay maxkamaddu ka cafin kardho xukunkaa ku dhacay mar qura fardambiyeedkaas oo uu galay muuse cali jaamac maxkamaddu waxay waafajisay qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna cafisay markii uu xaqa u lahaa iyadoo loo sababaynayo dhinaca da'da iyo caafimaadka maxkamadduna xorriyaddii soo celisay wabilaahi towfiiq ugu horrayntii waxaan aan rabaa inaan aad ugu faraxsanahay in xorriyaddaydii dib laygu soo ceshay taasoo ahayd xaq dastuuriga oo aan leeyahay waana ku faraxsanahay waana u mahad celinayaa maxaa la dhahaa garsoorka xeer ilaalinta iyo guddoomiyaha intaba sida xukunka halkii ay waafajiyeen oo ay mariyeen aniguna waxaan caddaynayaa in iyagaba aan uga badnahay dalkayga arrintuna waxay ahayd arrin toosina oo dhaliila oo la doonaya in dalka la hagaajo qaladaadka jirana la saxo laakiin ma ahay nin dembiila ah oo dembi gala ama u bareera mana u samaysnayn aqoonta iyo da'da iyo waayo arag
genay mayka daaray geedo ungooyahay guray goobo goobeeye dhuxulaa ku garbiisidaye beedka digsiisada ungurtoy geedoo gaalakiin daagay madoona guudaashay hirgalaase guur hugadiisana la deeray yunigaas jike yalla kiinsheenay gaaminay haa hamayka daari aan waqtiga iyo dhammaadaan xafiiska enjeeda quracada mahinboobsido hemeen may suubiye walan dabkan bay dhabahaayana dhuhulan barka dhabooda hemay suubiye ee usuni dharare madolay dhuhulan miin oogdo hase walkuwayngaadamay dhuhulan ka dhaboodi dharka ebara siidi shidowshana dhabaka qabo hewal kale dhukuhu gudubo madhaha ayo kambanigii yunigaasu heymay
waayahay dhugunsiyaalla qayb hore barnaamijka kulanku warsaya guda jirna cabdirashiraashka yaxsaari waa siirdaraysa barnaamijka idaacadda warsa oo saaxiibkayga bilaal iyo imaamadaha farsamada hoska maalinta beeraleyda soomaaliyeed ee weliba geebda lagu qabday magaalada muqdisho iyadoona ku qayb galeen mas-uuliyiin iyo saasoo kale wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ee soomaaliya mas-uuliyiinta ku qayb galiyo saasoo kale waxyaabihii ujeediga khiyaraya ilo dhugunsida
iyo bariis iyo saliidlake nin cabdullaahi naadi oo dhaaya naadiyey wuxuu dhahay baasti alle bariis ayaa le herfaydhow kooyo alle alla qofoo tegi male waa raashin gaalow muqadaanay lahayd marka waxa waaye hadda waxaa cunayno subaxii haddaa soo kacday waxaa cunaysa waxa waaye bariiskan iyo baastadan iyo saliidan adoo waddankaaga uu ka baxaayo maxaa la dhahayaa helikarta saliid ugu fiican oo sisinta ama sanlooska ama gabaldabay gabaldayahi ah saliid ay meelay ka timid aanan garanayn oo hadda dadka qaanaata dhaqaatiirta ay sheegayaan waxaa laga helaa kasarka ay leeyihiin waxyaalaha sababa ay yihiin wadankii horta waxaa laga tegey waa dhaqankii hore beeralaydii hore kulli waa jooga odayaashaas aa ka mid a kan ugu dambeeya hadduu ka baxa diintan cusub daba yaqaanaan beerihii marka waxaa la rabaa waxyaalaha ugu wacan waxa way aqoon darridii waaye annagoo haysano dhulka ugu barwaaqada badan dhulka ugu khayraadka badan ka warqabti lagu webi waaweynaa maro baddaan weynaa maro ummaddii haddana waa baahan yihin baahida maxaa keenay noo kor waxaan kusoo koobaa waxa waaye dadka in lagu baraarujiyo waaye oo la baro aqoontii beeraha la soo celiyo maxaa la dhahay extensionkii ilaa tuulo walba waxay lahaan jirtay extension village helba qof oo kaalmaynayo aqoontii dadka tuulada siinayo marka aqoontii waxaa la rabaa in dib loo soo celiyo beeralaydu waxay u baahan yihiin mid tababar laakiin waxyaalaha annaga hadda la hortaagan waa amni daro waay oo dhinaca beeraha hoos beeralaya kasta waxbaa tacbadaa waxa beeraha tacbado dhalinyaro iyo haween beerta marka aad sigtid waxyaalaha laga qabto howlaha ugu biibsan oo marka laga hadlaayo geedkaad land preparation marka laga hadlaayo howlaha xoog badan waxaa qabto dhalinyaradooda habeenkuna howlaha kale oo dhan abuur ha la yidhaahdo yaambo ama beerfalka ha la yidhaahdo falka halagu sheego goynta ama harfastinka ha la yidhaahdo marka laga hadlaayo oo la xaruurinayo ama la finjilaayo ama stression lagu samaynayo howlahaas oo dhan waxaa qabto haweenku waay marka howlaha ugu miibsan waay dadka ugu aktifsan oo u taagan wax soo saarka waay marka hadda laakiin markii aan fiirino bilcagsi waay bilcagsi fiiri inta hata meesha joogto marka aan fiiriyo in dalkeeni caddaysaa shaarcata la qaato oo la xaragoodo marka xarago beernia xaraga beernia marka dhalinyarada iyo waxaan leeyahay haweenka dib ha loo fiiriyo nidaamkeenii hore wax soo saarka xoogga wax soo saarka dhallinyarada iyo haweenkooda marka hadda dalkayaan cadaysanin ha laga faano dhar jaascad ha laga faano ha lagu faano in la labisto in dhar shaqa la qaato wax la soo saaro taasaa muhiima qofka wax soo saaraayo qof sharaf leh oo marka hadda sharaftii hore hadda aan waxaan waxaan malaynaynaa inay tahay wax xun nin walba wuxuu leeyahay aniga warqadaan raadinaa warqadaan raadinaa war hooy warqad wax soo saara maaha aniga waxaan ahay bachelor ahay master aan ahay war waxaas nimiyow ha laga soo tagee fastabada ha la barto beeraha ha loo noqdo marka aad fiirisid wax yar ii kaadi marka aad fiirisid waxaan lahaan jirnay dugsiyo farsama yaqaan ahaan jirnay dugsare beeraha dugsare farsama gacanta dugsare badda dugsare cashada levelkii wax soo saarka levelkii wax soo saari jiray waxaad moodaa in laga faanayo marka fadal beber maaha beber maaha nolole haloo noqdo maxamed aniga waxaan mustaqbalin waxaan wada joognaa magaalaan wada joognaa shuruud duruufta hadda jirana nooma suurageliyaan inaan miyi aan tagno beerihii iyo beeraleydii iyo nolosha lagu nool yahay iyo waxyar baan ka ognaa naantaas waxay keenaysaa aqoon badan inay naga muqanto waxaan baahana marka xoogaa daraasaad inaan sameyno oo mahaantan ogaano sidee xagga looga noolyahay waa la isku hayaa masalan dadku waxay le qaar waxay leeyihiin waa laga yimi baarihii waa laga yimi waxaa lasoo wada galay waa lasoo qarxay magaalooyinka la joogaa xamar ilaa iyo afkooyaa la daadsan yahay masalan ad markaad fiiriso shabeellaha hoose aad fiiriso beeraleyda haddaad la sheekaysatana waxay sheegayaan beerihii weli in la jiro waa la joogaa waa run dadka hadda joogaa waa dadkii beeraleyda ahaa laakiin mushkilad kasta marka aragto inaad xalliso waxa ugu horeeya waxa weye daraasad inaad samayso intaan daraasada ka samaynanana aqoontan ku darsanayna aniga waxay la tahay waxaa jirta maalin dhaweyt aan la sheekaysanayna dad beeraley oo ka yimid jabella hoose ka yimid oo aanu ka casunnay inay ka yimaadaan tuulooyinka ka yimaadaan halkan ay noo warramaan oo noo sheekeeyaan waxaa jira dad markii hore soo kaxay soo cararay magaalada markay xamili waayeenna gadaalo noqday oo yidhaahdeen si kasta markaan aan u firinay waxaana loo qaatay dhibka magaalada aan ku qabno inuu aada uga weyn yahay dhibka haddaan meeshan aan dhex tagno oo dhibaateya ka jirto aqoonteenna hadda beeraha oo loo baahan wax lagu soo saaro waa midna waxa weye midii caadiga ahayd dadka yaqiineen qof walba beertiisu waa ka adeegaya waxna waa soo saaran karaa maanta ha u yaraato ha u badnaato waxbu soo saaran karaa tiibaa la leeyahayba maanta haddaan kadaal ugu noqonaynana waa inaan meeshaas ugu noqonnaa aqoontaas marka waxaa dhici karta dhalinyaro fara badan oo hadda joogta magaalada joogta oo soo kaxday soo barakacday in aqoontaasi ay kasii dhammaanaysaa dhici karta waxaa dhici karta dhaqankooda inuu isbedelaayo oo ay reer magaal noqon rabaan waa meelahaas marka meelaha u baahan in lagu dadaalo in haddii berito xasilooni la helo oo dadkaan ay noqdaan in dhalinyarada ayna noqon dhalinyaro miyiga aan ka shaqaysan karin beertii aan ka shaqaysan karin inayna noqon maaha waxaana aan umalaynaya waa arrimaha tan laga sheekaysta la dhihi karo maxaa hadda la qaban karaa waxyaabo badan oo waxaa jira hadda lagu qaasi karo la qaban karo waa maasan ayay musasir doon maxaa ku dar leh
laysku haysto waa laysku raacay dumarka iyo haweenku inay yihiin dadka ugu badan oo ka shaqeeya beeraha ka shaqeeya taas waa waa cad tahay beeraha keliya maaha iyo xoolaha marka lagu daro laakiin waxaa waxaa ka dhiman baan dhihi karaa su-aashaas markaan dib u raaco waxaa ka dhiman empowermentkii ayaga la siin lahaa oo ay go-aankii lahaa lahaan lahaayeen go-aanka waxa lasoo saar beerta laga soo saarahayo xoolaha sida loo dhaqahayo waxa la iibinahayo meesha loo suuq geynayo
wahay markaan baa gelmid dilackowa la yidhaahdo yani dhulka kale meel kastoo xabar waa arkin cid kasta gurigeeda bacaadkeeda hadday beerato waa goosanaya waxa uga baxamaasan marka aniga waxa waay
waxa weeye haweenka beeralayda ah waa bushi laftabarka waxay wax soo saarka beeraha waxay u yihiin laftabar waxa weeye hooyada beeralayda ah saddex door ayaa ciyaarta mid waxa weeye kii tarbiyada iyo maamulka guriga midna waxa weeye kii wax soo saarka midna waxa weeye kii maaragtay maareynta guriga guud ahaan macallinkii uu ku jiro sidaa darteed waxaa la rabaa si la sheegay in empowerment la siiyo oo si ay u qabsato hawlaheedaas mana aha wasaaradda beeraha oo keliya de iyo tuuladaas dadka degan oo keliya de weligood boqol sano haddii la gaaro iskuma kulnaan karaan waxaan rabaa wasaaradda maaliyadda inay kusoo kobnaato buluugta bangiyada gaarka loo leeyahay iyo national bank inay saboorti gareeyaan dadkaas in la siiyo wacyigelin extension inuu hago cilmi baarista inay hagto maxaa yeelay sawin daydka ma taqaano taariikh dalag walba oo la beeraayo wuxuu leeyahay taariikh shan iyo toban maalmood hadduu dib u dhaco wuxuu qoorta la gelayaa aafo iyo iyo cudurru la gelayaa hadduu ka hormaro waktigaas shan iyo toban maalmood hadduu ka hormaro sidoo kale wax soo saarkiisa hoos u dhacay waxyaabahaas oo dhan marka annaga soomaalida haddaana kuma baraarugsanin waxaa loo baahan yahay si cilmi ku dhisan cilmi baarista inayna hagto annaga cilmi baaris in la sameeyo inayna hagto galayda goormaa lasoo saara galayda laga soo saaray jowhar xilliga guuga way ka katisnaan kartaa haddii cilmi baaris la sameeyo midda guuga laga soo saara afgooy jowhar iyo afgooy sagaashan kilomitir isu jira laakiin cilmi baarista waxay kuu sheegaysaa in hal hal baarayd ama hal nooc oo galay ah labadooda inaysa wax soo saar noqonayn taariikh hal taariikh oo go-an sidaa darteed markay arkaan dadka dhalinyarada iyo hooyoy haweenka ku nool beeralayda markay arkaan hay-ado iyo aqoonyahan dhex joogo oo kaalmeynaayo waxay ku tegayaan inay wax soo saaraan maxaa yeele culaysaa fuulo
cudurada oo la barto lana raaco ayaa kamid ah u abuuraysa daqli dad kale oo aan dadkan ahayn aan dalkeena beeraheena falano dalkeena wax kasoo saarno si aan u noqono dad isku kalsoon isku filan
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
badidoli ii miranin ubatay jidaal urbabshay ii gaanjardismileh wadoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waarinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay oshi maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysay injeede danseeha ka galay in boqohooto dibadda aan isku diiwaan geliyey boqohooto dibadda inama iska diiwaan gelinay alaab dhismo dooga ahaa dabaqay iskorsaaro dib sii sido faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashaha handhoobta
waayahay dhegeystayaal qeyb uga dhexe barnaamijka kulanku warsaaya samalayna waliba wada singila hamiin faylanga weliba haniin darere een gudoomiyaha degmada buura kabo uuna ku waraysanay howlgalka ciidamada ee etoobiya soosoo kalaxaan hooga dalka soomaaliyeed ee kufulyanga ee deegaanada hooskale degmada buura kabo ee gobolka baaya een balse tababar aqoon iswadaarsiga iyo weliba lunqobada iyo gudoomiyaasha baarlamaanada ee dowlad goboleeda dalka kaasi oo kufurmi dalkaasi uganda caasimadiisa kambala xubno ku tirsan baarlamaanada dowlad goboleeda dalka oo iyo kumid ayaga puntland hirshabelle koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba gudoomiyaasha baarlamaanada oo kulunkaasi ku qayb galay iyo weliba iyo kuwarbeena waxyaabaha muhiimada tiyosasoo kala walahaas aduunsheeni kulunkaasi gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka puntland oo arrimo wasfaafayo hawshii ama shirkii ama aqoon kororsigii ka socday kambaala uga socday baarlamaanadii saddexda state puntland hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo ahaa saddex maalmood maanta waa maalinkii ugu dambeysay oo ahayd socod ama in la tago meelihii muhiimka u ahaa baarlamaanka steydyada ama wafdiga aan hogaaminayay halkaasoo ahayd xaruntii baarlamaanka dalka uganda ama jamhuuriyadda uganda taasoo saaka aan ku qaadanay casharadii ugu dambeeyey nalakuna wareejiyey qaabkii u shaqaynaysay iyo sida ay maxay ahaydeen xildhibaanadu doodahooda ama sida loo kiibgarayo ama sida minuteska loo qaado amba maxay ahaydeen waxaan ku kala duwannahay oo xeerarkooda ama xaruusaadkooda ama dastuurkooda iyo qaababka hoolkooda ama hoolasha xataa ay u kala duwan yihiin fadhiyadu iyo sida ay u shaqeeyaan gudiyadoodu arintaas ayaanu maxay ahaydeen saaka uu ahaa maalinkii ugu dambeeyey oo aqoon kororsiga taasoo runtii aan isleenahay wax badan baa laga faa'iiday waayo wixii hore oo cashara ahaa oo labadii maalmood ahaa iyo saako ay ahayd qaabkii practicalka ahaa oo qaabkii baarlamaanada u doodayeen iyo sidii doodooda loo urinayay sidii loo qaadayay minidka sidii ay u codeynayeen iyo inaanu weydiinay oo waxyaaba badan aanu ka weydiinay inaan waxyaabahan u kala duwannahay xaroosaadkooda ay ku shaqeeyaan iyo dastuurkooda iyo qaababka xataa gudoomadooda iyo gudyadooduba ay u shaqeeyaan marka insha allahu arrintaasina waxayd arrin muhiim ah runtiina aan sidanahay wax badan ayay ka faa'iideen baarlamaanada isteedyadu aan rajaynayno insha allahu markay dib u noqdaan inay wixii ay ka faa'iideen waxaan iskaga mid kanaa iskaga mid baan qanahay waxaa jirta xataa waxyaabahan annagu kaga fiicannahay laakiin wax badan ayna iga fiican yihiin baa jira marka waan rajaynaynaa biidni illahi tacaala inaan weerayno hadhowtaan aan xerusaadyadayada iyo ku dabaqno iyo doodahayaga ama fadhiyadayada golaha marka insha allahu maantana waa maalinkii ugu dambeeyey workshopka ama aqoon kororsiga
durdur hareeqa iyo dhuldoog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeyeen daawona saasaafkii doorfaydha waa isla wada daneeyeen duur yahmiinkii daalanay dadayaayi daawo dhab e deertii muraadka may daliilanga e diinkii quraamad haruunlikii kagdaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashirdanti may haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtayn udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhayi mayle tame e ulmikiinka diyaar e harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayan tufti uraamed ii daawo dabiici ah kusuubsan heerbal yacni geedo daarul abraar hoo diigsato
waayahay dhegeystayaal qeybanka dambe barnaamijka kulanku warsanaya samarayna waliba awoodasin kadhaha miin fayla barnaamijka waliba aan saaray waan siin daraysaya dhegeystayaal anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkac shirka caalamiga ee horumarinta dadyowga oo markii lahangaabi i c b d yaa waliba lon ku hadalay dardargelinta fulinta barnaamijyada hay-ado inta badan ka howlgalo gudaha dalka soomaaliya haddaba shirkaasay ma kordhin karo mayna saaduankeedii ila dhugunsada waxaa farxad weyn u ah wasaaradda caafimaadka inay ka soo qayb gasho run ahaantii shirkan oo gogol dhig u ah laguna tashanaayo shirka weyn ee bisha soo socota ka dhici doona magaalada nairobi waxaan u aragnaa in ay muhiim tahay in maanta muqdisho ay maxaan idhaahdaa wasaaradaha sida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha kale laynka ee arrimahani khuseeyo inay ka wada tashtaan isla mar ahaantaasna iyagoo diyaar u ah ay kaga qayb galaan shirkan shan iyo labaatanka sano kadib lagu qabanayo magaalada nairobi sidaan hore loo sheegay shirkan oo ku saabsan arrimaha dadka iyo horumarka waa shir caalami ah oo sida dadku ay horeyba taariikh ahaan ugu sheekeeyaan magaalada qaahira lagu qabtay soomaaliya waan xasuusan karnaa waktigaas meeshaan joognay waa shan iyo labaatan sano ka hor waxay ahayd wakti soomaaliya ay kala lunsan tahay kala luntay dadku ay cararayaan iskabadaa in annaga waktigaasi ka fikirno horumar iyo iyo dadkii waxa weyaan waxay weyaan mid waliba waxa weyaan meel boqoxooti ku ahaa maantadan oo dowladda soomaaliyeed run ahaantii ku socota sida aan rajaynayno jidkii horumarka hay-adihii oo dhismaya waxa ugu weyn ee aan ka shaqaynayno waxa weyaan mawaadiicda shirkaasi uu ka hadlay oo mawaadiic muhiim u ah horumarka oo ay ka mid tahay in la xoojiyo dumarka iyo maxaan dhadahay xuquuqda ay leeyihiin annagu haddaan nahay wasaaradda caafimaadka mar waliba waxaan u taagannahay xuquuqdaasi sidii loo adkeyn lahaa aana ugu taageeri lahayn go-aamada ee gabadha soomaaliyeed ay gaarayso waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa hay-adaha caalamiga ee saxaabteenna ah ee run ahaantii sida aadkaa noogu caawiyey muddada dowladdu ay shaqadeeda ka maqnayd waddankan dowladda soomaaliya oo soo kabanaysa hay-adihii dowladda oo adkaanaya maantadan waxaan ballan qaadi karnaa oo aan dhihi karnaa soomaaliya waxay diyaar u tahay in heshiiskan iyo heshiisyo soo socdaba ay ka mid noqoto islamar ahaantaasna ay ballan qaado in maxaan idhaahdaa adduunku waxa uu noogu yeerayo maanta dadkan walaalaheenoo dhan ay dibadaha noogu yimaadeen oo ah xuquuq bays ah oo annaga diinteena iyo dhaqankeennaba na amrayo oo aan run ahaantii aada ugu faraxsannahay inay maanta nala joogaan ina xasuusinayaan wax muuqata in annaga run ahaantii aan ilownay oo ah wax dhaqankeena iyo diinteena xataa in badan ka soo horjeeda run ahaantii oo aan rajaynayno in gabadha soomaaliyeed ay noqoto gabar lagu faani karo dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ay sheeganaysana run ahaantii loo dham loo dhimro waddankoo dhan baad dareemaysaan in dhibaatooyin badani ay ka jiraan oo ayan ahayn keliya dhibaatada jirta dhibaato ku eg gabadha soomaaliyeed laakiin inta aan dowladnimada adkaynayno iyo aan soo laabashada aan soo laabanayno hay-adaheenna oo sii adkaanaya waxay fursad noo siinaysaa inaan soomaali cusub dhisno oo dhammaanteen aan isgara qabsanno annagoo ay caawinaaduna aan ka helayno laakiin ay ka horeyso annaga rabitaankeenna rabitaankeenna dowladnimo rabitaankeenna in hay-adihii dowladda aanu soo celinno isla mar ahaantaana waxa kani ee walaalaheenna iyo dadka kale asxaabtana ay noogu yeeraayaan annaga aan hormuud ka noqono ilaahay hadduu yidhaahdo run ahaantii dowladda soomaaliya tallaabooyinkaad qaadeen oo ay qaaday dhowrka sana lasoo dhaafay waa la socotaan waxaa naga go-an ka wasaaradda caafimaadka ahaan sidaad aragteen sanadkan gudihiisa isbitaalaanu la soo wareegnay waxaanu rabnaa inaan adkayno hay-adahan caafimaadka ee adeegaasi gudbinaya si dhibaatooyinka badan ee runaantii laga hortegi karo aan ugu hortagno waxa ay soo dhaweynaysaa runaantii wasaaradda caafimaadka shirkan bisha soo socota lagu qaban doono maxaan idhahdaa nairobi waxaana rajaynaynaa in annagoo run ahaantii si wanaagsan maantadan wixii talooyin iyo halkan aan wasaaradaha kale la qaadano shan iyo labaatan sano shir ka soo wareegtay wax u qalma inaan ula tagno ilaahay hadduu yidhaahdo aanna qaybteena ka qaadano waxaan si gaar ah maxaan idhaahdaay aan halkan u mahad celinayaa hay-addan un f b a oo run ahaantii maalin waliba aan dhihi karno wasaaradda arrimahani sida aadka ah kula kala shaqaysa waxaan u aragnaa in ay tahay run ahaantii real partner sida la dhaho dad run ahaantii nala wadaaga nala dhaqaajinaya howlaha bedinkooda nalana soo waday markii dowladdu meesha ka maqneed na joogay maantadana nala garab taagan sidii hay-adeenna iyo wasaaraddu inay nala dhisaan qaybtan ayaga khusaysa waxaan dadka kale iyo hay-adaha kale ugu yeeraynaa in ayaguna sidoo kale qaybtooda ay ka qaataan waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaato horaan u soconaynaa insha allahu tacaala
shoobla shoobla haashinow sidee u maymay waa digaagga shukriya ku farhii faraha isbuunyada shiilalan gorbaaya wed allow hadda shukri shaaf dhuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shiniyow shaakirtana may asa shaakir wayba warshada isbuunyadan katagida fayla soomaali
olow hoosaas adaaba shukri isbuunyada shaakir shakarlaan shakarlaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharafti tayadiyo layin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hundurmo shahaadan hayna iyo isbuunyo shabshal bana in hayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir
waayahay dhegeystayaal guudahaan wali baantaa kaafmeera barnaamijka kulanku warsan oo namadosin ku ah idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo barnaamijka oo kule baasaare waa siin diraysaa dhegeystayaal anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada mada ku deerta waliba imaamadahay saaxiibkayga bilaal hilaal intay barnaamijku barnaamij lamada reedon kulamaan akhyaaraya waa cabdirashiid rashka oo siin ku tabasadaasiyo hamiin nabadee asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu